إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa madaafiic shalay mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho howlgal ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka qaraxyo iyo weerar toos ah ayaa lagu qaaday fariisamayaal kala duwan oo ay askarta dowladda federaalka ku laahayeen magaalada baydhabo ee gobolka baay iyo qaybo ka mid a banaadir tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay isku soo baxyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka kenya ukunta laga keeno dalka dibadiisa ayaa ku soo badanaysa soomaaliya iyadoona laga dayrinayo isticmaalkeeda wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa dowro u qabatay qaar ka mid a macalimiinta wilaayadaas mid ka mida waxgaradka soomaaliyeed ayaa tix iyo tiraab ku cabiray khasaarihii ciidanka liyu booliis ku gaaray deegaanada aato iyo yeed ee ka tirsan wilaayada bakool yahuudda ayaa weli duqaymo ka wada magaalada khaza iyadoona ay korortay tirada shahadada iyo dhaawacyada duqaymahaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan waxaa tafaasiil dheeraadaha laga helayaa madaafiic shalay mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho warkaasi war kale oo la xiriira howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo waxaa ka waramaya mahad cubeyd faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa toddoba madfac oo ay shalay mujaahidiintu ku garaaceen xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho madfac ku dhacay kontaroolka koowaad ee laga ilaaliyo madaxtooyada oo ku yaala afaafka hore ee laga galo villa soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay labo askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale kuwaasoo wada ahaa askartii kontaroolkaas ku sugneed isla banaadir howlgal qorshaysan oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda xaawa casir ee degmada kaaraan waxa ay ku dileen askari istaaf u ahaa xildhibaan cismaan xaadoole waxaana askarigaas lagu magacaabi jiray yaxya cali cabdulle oo ku magac dheeraaganay isla banaadir waxay mujaahidiintu xalay labo qarax la beegsadeen xarunta c i d da ee ku dhow iskoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale xalay qarax la beegsaday fariisinay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen agagaarka isbitaalka digfeer ee degmada hodan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buulajiima ee magaalada baydhabo waxayna mujaahidiintu la wareegeen gacankuhaynta xerada iyagoo askartii halkaas ku sugneed ka soo furtay agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay isku soo baxyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka kenya haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen isku soo baxyo rabshado wata oo ka dhacay degmada hoomabaayo ee ka tirsan gobolka nayaansa ee waddankaas dhaawacyada ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen dad kala taageersan laba musharax oo u tartamaya xilka mas-uulka noqoshada deegaan ka tirsan gobolkaas kuwaas oo hore dhaco noqonaya doorashada ballaaran ee lagu ballansan yahay in waddankaas ay ka dhacdo sagaalka bisha agost dad kala taageersan musharaxiinta ayaa fooda isgeliyey iyagoona gacmaha iskula tegay waxaana goobta ka dhacay dhibaatooyin fara badan sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska gobolka nayaansa ee waddankaas ilaa saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay dhaawacyo daran soo gaareen kuwaasoo loo qaaday isbitaal ku yaala degmo u dhow halka ay shaqaaqadu ka dhacday waddanka kenya ayaa waxaa ka socda u diyaargarowga doorashooyin kala duwan oo ay uga horrayso tan madaxweynenimada inta badan xiliyadan oo kale oo ay doorashooyinkaasi dhacaan waxaa ka dhaca khasaarooyin soo gaara dadka kenyaatiga ah iyadoona taageerayaal badan la dilo ka hor inta aan la dooran ruuxii ay u codaynayeen ukunta laga keeno dalka dibaddiisa ayaa ku soo badanaysa soomaaliya iyadoona laga dayrinayo isticmaalkeeda maxamed muudey abuumuslim ayaa faahfaahinaya waddooyinkii u dambeeyey magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho waxaa kusoo badanayay adeegsiga ukunta laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa oo ah mid lagu sameeyey gacan ama aan ahayn wax asal ah oo si dabiici ah ku dhasha dhibaatooyinka ay ukuntaasi keentay waxaa ka mid ah in ganacsatadii yaryaraa ee iyaguna ka shaqaysan jiray ukunta in suuqoodii ciriiri galay oo ay dadku si jumlo ah u iibsadaan midaan dibadda laga keeno qaar ka mid ah ganacsatada ku sugan xamar ee dhibaatada kacbanay ah ayaa iyaga oo arrintaasi ka waramaya waxay dhaheen annaga ukunta aanu ka ganacsanaa muddo badan aanu ka ganacsahayna qotulmaalma ka qoto daruuriga waa ka helayna muddo adiga adiga saddex sanaa bahashan cadaad timida waa nugu fadhiisata wax wax naga gata waa soo qaba weyne qoftina baayacda waxay leedahay ukunta cadcadeed ma haysan ma hayno waa naga gudbaysa ukunta sidayba noogu fadhiisan culaab aad u fara badan ayaanu kala kulna horta ukunta cadcad oo annagana qotul daruurigayna meeshaasooba ku qamaar ku naqdaba maantoo dhan gurbi gurbi gur walaxaad cawada ilmuhu lahoyta ka keeni lafaheriyaaba waxaana qaabisliqaayaba intayna imaano waa ka noolaa jarnay waana baxaysa saddex kun iyo afar kunaan dekada horari jarnay tiri haddaan waxay tii saddex biri haddaan joogno boqol xabo kuna ma gad sidoo kale waxaa laga dayrinayaa khataraha caafimaad ee ka dhalan kara isticmaalka ukunta laga keeno dalka dibaddiisa oo ah kuwa si qasab ah lagu sameeyo dhakhtar ku sugan muqdisho ayaa isbarbardhig ku samaynaya midda asalka ah ee laga helo dalkeyna iyo tan dibadda laga keeno tusaale middan artificialka midda nageralk nageralka waad dareemi kartaa nageralka tastigiisu aad u fiican yahay brutinadiisana brutina qiyaasan oo si nageral ahaan doorada ay u dhasho laakiin halka markii laga hadlayo midda artificialka aad bu brutiinkiisu lesdan u yahay fitaminaad qaar controlkooda aada ma wanaagsana sababtoo ah waxa lagu dheliy waa si artificial ahaan tan labaad waxyaabaha badana lagu arko waxaa kamid dadka noo yimaada weliba ka cawada elerjiga markii loo fiiriyo ukunta normalka ee naturalka iyo ukunta artificialka midda artificialka waxaa ku badan dadka badana elerjiga ku ridaa halka markii loo fiiriyo midda kale naturalka kuma ansa badna proteiniska markii laga hadlayo iyo vitaminska ee leedahay ukunta naturalka ma laha middan soomaaliya ayaan lahayn wax dowlad ah oo kontaroolsha badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa oo u badan kuwa laga helo dalkeena faa'iido ahaan ka liita kuwa dalka sicir ahaana ka qaalisan mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa tix iyo tiraab ku cabiray khasaarihii ciidanka liyu booliis ku gaaray deegaanada aato iyo iyadoo ka tirsan wilaayada bakool zakariya cumar ayaa ka waramaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga alfurqaan afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed ayaa waxa uu ka warramay dagaaladii dhowaan lagu xasuuqay ciidamada liyu boolis ee ka dhacay deegaanada yeed iyo caato ugu horreyn nabadoonka waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka ciidamada liyu boolis ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ay xoogga ku haysato xabashida etoobiya ee dhulka loo yaqaano soomaali galbeed nimankaasi waxay ahaadeen niman xunxun oo maaragtay etoobiyaan ah oo xataa dadkii ay ka dhasheen oo aabbahayaashood iyo hooyooyinkood ay ka soo jeedeen way dhibaatooyin aan la soo koobi karin bay u geysan jireen hadday dil tahay hadday dhacsi tahay hadday kufsi tahay hadday etoobiyada shisho inay u sii gacan geliyaan oo aruurshaan tahay nimankaas niman ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta dhibaato badan ku hayay ahaadeen dagaalkaas lala dagaalamay oo la laayay oo dabaadigoodii furxaday waran wuxuu ahaa muslimiinta ku taagnaa oo laga siibay muslimiinta laga siibay bay ahaadeen kuwii saa u galay ilaahay jannatu fardowso ha u kaydiyo marka way mudnaadeen aqsunaaseen dadka la yidhaaha ayay ahaadeen dabadhilife etoobiyay ahaadeen gaala uun af soomaaliga taqaan bay ahaadeen nimanku horta soomaali ma ahan ilaahay baa ku mahadsan nimankaasi daaqadda way ka baxeen intaas kadib nabadoonka waxa uu soo gudbinayaa tix gabay ah oo uu ku cabirayo dagaaladii lagu xasuuqay ciidamada liyu boolis ee ka dhacay deegaanada yeed iyo caato rag hadduu dakana kaa galo oo ku darayeeyo dumarkii iyo carruurtiiyo markuu dariska kaa laayo dabinka markuu soo galo oo dabacsanaan liito waa lagu digtaa maalintuu kuu dallaansamo dabadhilifka aataa degay oo dulimka noo geystay darbad xoog lahaa lagu dhuftay sidaan la doonaynay diryankii rasaasti ayay dhago dilaaceen dambaabura indhaha loo gashay siiga aan demin dagaalyahanadii baa helo holac dabaal siiyey dacar baa la leebsiiyey iyo daamur aad kulul dabaday intay jeediyeen duudka laga toogtay baktigii dariiqyada la dhiga lagu dulgeeraaray dugaaggaa duceeyey markuu diirtay hilibkooda waxba yaanan sii daalina waxaan ku soo duuq dandariya dhibaataya ayagoo diifta qaayibay dabaadigii ka haray baa carradii dib ugu sii laabtay waxaa weli taagan hadalhaynta dagaaladii lagu xasuuqay askarta liyu boolis ee ay ku adeegato xabashida ethoobiya iyadoona marba marka ka dambaysa oo ay isa soo tarayaan dadka ka hadlaya jabkii gaaray ciidamada liyu boolis ee xabashida u shaqeeya yahuudda oo weli duqiimahooda sii dardargelinaya war ku saabsan ayaan dhegaystayaal idiinsoo hodnaa balse markaana aynu aadno dhanka iyo wilaayadii islaamiga ah ee bay wilaayadii islaamiga ah ee bay ayaa dowro u qabatay qaar ka mida macalimiinta wilaayada cali aadan ayaa faahfaahinaya warkaas dowro socotay muddo lix bilood ah oo ay soo qabanqaabisay walaayada islaamiga ah ee bay ayaa ka dhacday deegaanka idaalo oo ka tirsan isla walaayadaasi munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad martisharaf kala duwan ayaa loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee beeshiyantaar oo ka mid ah beelaha dega isla walaayadaasi sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada walaayada bay ayaa kelimad qayim ah ka jeediyey munaasabadda kitaab ilaahay gargaarna ilaahay markaasaan idin gargaara marka walaalayaal inaan ka dhaarado inay idin fadaamay ee idin jeelaan naftatiida in naftatiidin in ilaahay kitaabtiana baranno waan ka dhaganno axaadiidna waan sii gudbiyno dadka muslimiintaan bahan deersano dadkan ilaahay kitaabtiisii kafel aragtay ka dhagma lahayn aan ku talagalno kitaabkana difaacno oriyana dhaadano guddoomiyaha odayaasha nuqabada walaayada islaamiga ah ee bay ogaas cabdirasaaq oo dhankiisa ka hadlay ayaa dardaaran muhiim ah u soo jeediyey macalimiinta dowladda loo soo xiray
dadkan macalimiinta haayeen litibilood qur-aanka alla subxaana wa tacaala culuumtiis iyo qur-aankan tasiic iyay baradaayeen maybaan lahaa han mayaw waana walsin aray horta walsin kula hadalay qur-aanka horta hal ka dhaqmoy qur-aankii haana hal difaacoy maysin kubaahanya qur-aanka difaacisin kubaahanye laakiin jihaadkan ka jarna awal camalkan jihaadkan ka jarna laakiin maalin la isku hay qur-aanka lay kasaay oo haddii geedka intuun baraday ha kabiiri maysin lanaa maylahay isu qur-aanku intuun isin barateen oo sida wanaagsan isin goowalna ogaayteen haddana walwin isin dhimanyin horta ziyaadsada hawaan hal difaacay ugu dambayntii ardayda ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddada ay socotay dowladda
ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريئه أن يعلماه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa waxaa ka dhaca dowraad lagu dhiiragelinayo bulshada barashada shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon yahuudda ayaa weli duqaymo ka wada magaalada khaza iyadoona ay korortay tirada shuhadada iyo dhaawacyada duqaymahaas waxaa maalintii afaraad galay duulaanka cudwaaniga ah oo yahuuddu ku qaaday magaalada khaza oo ku hoos jirta gumaysiga sahyuuniga duqaymo xoogan ay diyaaradaha yahuudda ku garaaceen magaalada ayaa sababtay dhimasho dad badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween saacad baa saacadda ka dambaysa waxaa issoo taraya khasaaraha ay geysanayaan duqeymaha yahuudda ku garaacayso magaalada tirakobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay tilmaamayaan in tirada shuhadada ay tahay kow iyo afartan ruux oo ay ku jiraan shan iyo toban haween iyo caruur ah sidoo kale waxaa jira dhaawacyo badan oo iyagana la dhigay goobaha caafimaadka waxayna tirada dhaawacyadu maraysaa saddex boqol kow iyo toban ruux warkii subaxnimo dhegaystayaal saakii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa